dhegaystayaal iyo ramadaan kariim mar kale meel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oo toddobaadkanna qodobada aan idinku haya ay ka mid yihiin iska celiya shaydaan cirfiid waa colaan hubooye iska celiya shaydaan cirfiid waa colaan hubooye canaasiirta uu keeno iyo cudurraduu beero cadaab iyo waxaa lagu mutacadha ilaahaye
waa dardaaran uu hal abuuree cawil siciid cali waraabe u jeedinayo soomaalida gudanaysa waajibaadka bisha barakaysan ee ramadaan maadaama lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey ee bishan ramadaan waxaan sidoo kale idiin hayaa hooyo si lama filaan ah ugu umushay goob laga raaco tareennada oo kaabiga ku haysa xarunta v o a iyo sidoo kale qaybtii u dambaysay ee waraysigii aad toddobaadyadan ku dhegaysanayseen barnaamijka cawayska washington ee aan la yeeshay fanaanka mursal muuse oo deggan magaalada hargeysa waa caawa iyo cawayska aan ku bilaabay iyada oo la guda galay maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan soomaali badan oo ku sugan daafaha caalamkana ay ku guda jiraan dhammaystirka maalmahan yar ee ka haray iyo u diyaargarowga ciidda ayaa hal abuure cawil siciid cali waraabe oo loo yaqaano abwaan luqmaan waxa uu tixdan gaaban ee aad maqli doontaan kula dardaarmaya soomaalida gudanaysa waajibaadka soonka iska celiya shaydaan cirfiid waa colaan hubooye iska celiya shaydaan cirfiid waa colaan hubooye canaasiirta uu keeno iyo cudurraduu beero cadaab iyo waxaa lagu mutacadha ilaahaye caqligu wuxuu kaga furi dhadiyo ceryaamo caqiidada ilaahay ayuu caajiska geline caqliga iyo maankudaga kuna caweeyaye ciriqyada jidhkaagiyo wadna ayuu dhex cararaye caqiidada islaamiga ah buu caad ku xidhayaye circadda wuxuu kaga dhigi camal samaantaada circadda wuxuu kaaga dhigi camal samaantaada cuqdad buu khalqiga ku gashaayu kugu cabeeyaye adigu cafiifu haddana caasi ka dhigiye cilmi adiga oon baranin buu ku cimaamadiye iska celiya shaydaan cirfid waa colaan hubooye ilaahay markuu caasiyayuu caayay nebi aadam cibaadadii la faray maalintii uu ka caga taaleeyey cisi ma laha buu yidhi ninkaa ciidda laga uumay anigaa casiiso ka mudan cadilka hortiisa anigaa casiisoo ka mudan caadilka hortiisa cuqdad uu inoo qabaa jannada lagaga soo caydhshay cuqdaduu inoo qabaa jannada lagaga soo caydhshay wuxuu yidhi ninkaa lay casilay layina ceebeeyey isagiyo carruurtiisa badan waan carqaladayno cadaabkii inay ila tagaan baan cabirayaye jawaab culus cadaabgoodile buu caadilkuna siiyey culimada dadku aadan dhalo iyo carruurtiisa cilmi iyo waxaan siinayaa caaqib iyo diine caqligaan ku garaan siinayaa cadilnimadayda ruuxii caasi oo adiga curufka xiseeya cadaabkiiyo wuxuu mudanayaa cadha ilaahay ruuxii ilaah caasiyo oo curufkii xiseeya cagta meeshuu saariyo qofkii raaxa ciriqiisa ilaahay inaad caasidooba caadi ku noqoone ciyaar turub khamriga ood cabtaa caadi ku noqoone sun cagaaran jaadkood cuntooba caadi ku noqoone sina lagu caraabiyo fuxsha caadi ku noqoone sina lagu caraabiyo fuxshiba caadi ku noqoone ilaahay inaad caasidooba caadi ku noqoone colaadaha la maamulo ayaa caadi ku noqoone iska celiya shaydaan cirfid waa colaan hubooe
dhacdooyinka aan joogtada ka ahayn waddankan maraykanka waxaa ka mid ah in hooyo ay ilmo ku dhasho dariiqa inkastoo dadka soomaalida ah ay waayadan dambe u noqotay wax iska caadi ah in hooyooyin badan ay dariiqa ilmo ku dhalaan iyagoo naflabaxsi ah hase ahaatee waxa ay sheekada aan idiin soo wada ii soo jiidatay halka ay ka dhacday oo ah goob aan sidaa uga fogeyn daartan v o a oo haddana shaqaalaha v o e da laba goor ay sii maraan maalin kasta falastiin axmed imaan oo istuudiyaha ila fadhida ayaa si kooban noogu sheegaysa hooyadan ku umushay rugta tareenka laga raaco ee ku taala magaalada tan washington d c falastiin cashoy gabadhan waa gabar saddex iyo labaatan jir ah waxay soo raacday tareenka lagu magacaabo greenline oo ka yimaada dhinaca maryland mar allaale marka uu maraayo mid ka mida meelaha tareenka uu istaago saldhigyada tareenka uu istaago oo aan xaruntan v o eda aada uga dheereen annaga lafteennuna ah meesha aan tareenada kana raacno ugana soo degno waa bosteejadeenni bosteejadeennii ah oo albaabka v o e markaa istaagtadna aa u jeedidba waa garta ayay markay maraysay waxaas waxaa ku dhacay in biyihii ilmaha ama yixda soomaalida waxay u Ah, dilaacday.
taqaana ay ku dilaacday tareenkii waa garta halkaasoo steeshinka bannaankiisa loo soo dejiyey mid ka mida shaqaale caafimaad oo laakiin markaas howlihiisa gaarka isagu u socdo oo aan howl ku jirin oo meesha joogay ayaa caawiyey in ilmihii uu ka soo qabto ninkaas ma tareenkuu sugaaya mise meeshuu ka shaqaynaya falastiin En faahfaahin lagama dhiibin isaga wuxuu ah laakiin waxay dhaheen waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha xarunta en, tareenada ee caafimaadka laakiin xilligaasi kuma aanu jirin wax shaqo ah marka en, waxay ku umushay xaruntan eh, tareenadu laga raaco ee layidhahda levan plaza oo loogu magac daray nin sameeyey naqshada wadooyinka en, washington d c ee u ah xarunta en, dowladda maraykanka waxaa lagu magacaabaa pierre levan marka waa intaan magaaladan washington la soo deginba ninkii dhisaanka ama naqshada u sameeyey naqshada u ayuu sameeyey.
ahaa labaan balaasahu ha marka waa xarun station oo weyn hoteela ka dambeeya lo- loogu magac daray lavan balasa iyo sidoo kale xaruntan in, tareenada dhalashadiisa waa faransiis waa dadkii ugu horreeya waddanka yimid waa dadkii ugu horreeyay waddanka yimid casho taa waxaa kasii daran maalin ka hor xilligii dhalashadiisa ayuu ilmahana dhashay pierre lavan dhalashadiisa waxay ahayd jimcihii agosto ay labada ahayd waa shalayba ee shalay Wow.
ilmuhuna wuxuu dhashay khamiistii oo ay agosto kow ahayd Way isku xigeen markaa waa ay isku xigeen En, warbaahinta aad bay u hadal haysay en, ilmahan yarka ah marka waxaa la yidhi ninka madaxda ka ah tareenada iyo gaadiidka en, ereyadan en, washington d c ayaa waxa uu u diray en, warqad uu ugu hambalyeynayo dhalashada ilmaha maaragtay en, halkaasii ku dhashay hooyadii iyo sidoo kale kaarka tareenka lagu raaco oo ay ku jirto lacag boqol doolar ah waa un boqol doolar waa gartay marka ilmihii yaraa maadaama uu xaruntii labaan balaasa ku dhashay labaan balaasana uu yahay nin caan ka ah dalkan maraykanka oo ah ninkii dejiyey naqshada caasimadan d c uu yahay xaruntiisiina cunugii uu ku dhashay maalintii ninkaas uu dhashay maalintii ka horreysana uu dhashay marka maxaa waalidkii ma ka fakareen marka waxaa leey waxaa loogu magac daray pierre levan xaruntii uu ku dhashaaba loogu magac daray ilmaha xusuustaas gaarka ah ayaa laga raacay laakiin waxaa kaloo caasha xusid mudan waktiga loo sheegay inuu dhasho een, ilmahan wiig ayuu kadib dhacay toddobaadkii hore ayaa la filaya waa taqaanaa dhakhaatiirtan waxaa lagu sheegayaa toddobaadka ama maalinta aad cisbitaalka imaanaysid oo aad dhalaysid marka waktiga la sheegay ayuu dhaafay laakiin inta badan falastiin dhakhaatiirtu ani adiga waxaan ahlaa hooyooyin soo dhalay welina dhalayo waxay ku leeyihin dhakhaatiirta eh, waxaad dhalaysaa maalin heblaayo markay taariikhda kuu sheegaan waxay kuu sii raacinayaan in ama aad toddoba maalmood aad ka dib dhici kartid ama aad kasoo hormari kartid marka hooyadan maadaama ay toddoba dib dhacday ma istiri way isdayacday marka en- en waa mana u badno oo ma ahan en, soomaaliya oo kale waxyaabihii lagu arki jira ma ahano in hooyo ay dariiqa ku dhasho badana ma dhacdo waa wax waxoogaa yar marka bal soo xasuus aniga adiguba annagoo weliba sagaalkii bilood ku dhow tareenkan waa kasoo degnay marar badan waxaan u malaynayaa haddaan qiyaasay inkastoo sheekada sidaan filaya aan lagu faahfaahin in hooyadan ay ahayd ugub maadaama saddex iyo labaatan jirna ay tahay ilmaheedii ugu horreey inuu yahay laakiin hadday hor usoo dhali lahayd waxaan qiyaasi lahaa in ugu yaraan garan lahayd saansaanta ah in ilmahani uu soo socdo En, waa u badan tahay waxoogaa waaye aragnimadeeda en, dhalmadoo kale waxoogaa yar inaanay haysanin marka mana badna saddex iyo labaatan jirka dhulkan dadka caruurta ku dhalahay aaday u yaryihiin oo- oo oo- oo waxay la micno tahay un lix iyo toban jirkii soomaaliya joogay oo kale iyo toddoba iyo toban jiradii soomaaliya joogoo kale ay ku dhow dahay Ugoyahay dawlada, ugoyo ka mubasi. Ugoyahay dawlada, ugoyo ka mubasi. Ugoyahay dawlada, ugoyo ka mubasi.
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa waraysigii dheeraa ee aad toddobaadyadan ku dhegaysanayseen barnaamijka caweyska washington ee aan la yeeshay fanaanka da'da yar ee mursal muuse oo degan magaalada hargeysa qaybtana fanaanka waxa uu ku bilaabayaa bal xilliga uu isgartay ama uu is ogaaday inuu fannaan yahay ee uu tirsado fankiisa aniga fankaygu kolley caashahay markuu qofku heesiyo n un lama odhan karo fan buu soo galay laakiin markii ugu horreyseen fan aan anugu tirsado lugaha la soo galay waa markaan heese aan leeyahay aan qaaday heesihi aan lahaana la ii bartay markaasina waxay ahayd labadii kun iyo adigu ilaa labadii kun iyo labadii kun iyo tobankii marka fankaaguba waa saddex sano jir mursalo ha marka in- ingelina waan heesiyey laakiin markaan heesiyey dekaman baan ku heesiyey heesad kale leeyihiin baan ku heesiyey waxaas markaa dee ima tirsanaanayaan ee wixii aan leeyihiin baa ii tirsanta hadda marka xilliga aad qaaday heestaha ay raadsan ee aadka u caanbaxday ilaa iyo hadda marka heestaas aan hadda isleeyahay inta badan bulshada aad bay u dhegaysataa aadna waa loo jeclaystay aadna en en way u caanbaxday iyadoo dhanba waa saddex Haa.
sanay jirtaa wax lamid a iyada ha ha ha wow marka ma la dhihi karaa heestaasi waa heestii asalka u ahayd fankaaga iyo isdhexgalkii adiga iyo bulshada runtii ha heestaasi xidhiir badan bay wadatay aanan ma garanaysaa iyo motivation badanna aniga ii gelisay runtii ka hor heesa waan lahaay waan qaadiyay heesa aan leeyahay laakiin heestaasi aniga motivation iyo dhiirigelin iyo weliba dardar fara badan bay isisay dee iyo bulshada ay heestaasi igu soo xidhay awgeed
ruuxdayda iyo maanta uma ruuni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin oo raalliyaan helay rara awta ruuxdayda iyo maanta uma ruuni karaystay kuma rabe ha iraafin hadba soo rogaal celinta ha ku raagin qoraaliyaan helay rara awrta bahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay bahashada ku soo ridatay rarankeedu ragba waa raggeedii ma ku riiqay run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootuune ha iraadsan wadigu riyootuune ha iraadsan run u sheeg naftaadiina ha iraadsan iga reeb hankaagiina ha iraadsan wadigu riyootuune ha iraadsan wadigu riyootuune ha iraadsan
marka hees noocaas oo kale ah oo heerkaas gaarta hees saddex sano jirta oo haddana sidaas u caanbaxday wax sahlan ma aha marka sidaasoo kale ay ay ay abwaanku een, fannaankoo kale marka fursadaasoo kale uu helo oo hees noocaasoo kale ah ay soo marto abwaanka heestaasi sameeya fannaankaas muxuu ku abaalmariyaa runtii cashay weliba heestaa lama odhan karo saddexdaas sano fankaygu jiro ayay jirtaa heestaasi waxa aan duubay ama aan qaaday heestaasi waxay ahayd labada kun iyo ma garanaysaa labiyo tobanka bishii shanaad marka waa waxayba jirtaaba waa sanad iyo bil bay Heeshii jirtaa waa- iyo wax lamid a waa sanad Waa sanad.
ha waa meelahaasi gabadha adeertay malaha ku fac tahay ee ka soo horreysay ha gabadheedaasay la socotahay runtii adwaankaasi em, kolley fanaan kasta niyo adwaanka heesta heesihiisa loogu jecel yahay u dhiiba kolley qadarin iyo qiimeyn iyo weliba xirmo gaaruu ku leeyahy anigana adwaanka heestaa ii sameeyey wallaahi ma sheegi kara halkuu ii taagan yahay yacni meel qiimo badan weliba xasan daahir isagu keliya muu sameyn heesteen maca laxanka isagaa leh oo laxankana isagaa saaray marka aniga kolley meel aan aniguna ogahay oo aanan yacni qiyaas ahaan afka ka sheegi karin buu ii taagan yahay aad baan kuu gartay marka ugu dambayntii mursal muuse een fankaaga hadda ayuu hanaqaad yahay oo ilaa iyo hadda waa ugu buu marayaa sidaanu dhihi karno meel wanaagsan nagu maraya xaggee tiigsanaysaa oo ad is leedahay aad gaartid markaad fiiriso fankaaga iyo waxyaabaha aad ku taamayso maxaa ka mid ah dhinaca fanka wallaahi runtii cashay anigu mar walba waxaan jeclahay magaranaysaa inaan fankiina horumariyo inaan af soomaaligeena magaranaysaa oo noqdo n- n- mid magaranaysaa ay bulshadeenu ay aada nacan ay magaranaysaa meel dee sare gaadha aniga himiladaydu waa taa mar walbana waxaan jeclahay magaranaysaa wax lagu soo hirto inaan soo saaro laakiin meel aan xariiqoon isleeyahay halkaasi aad ku istaagtid ma jirto fanaan adiga ku- role model ku ah oo aad ku dayato oo aad is leedahay fanaankaas khadkiisa raac ma jira fanaaniinta soomaalida anigu runtii inaan cashay ku- hebel oo kale noqo ma ismidihi laakiin maaragtay dad aan jeclahay codkooda oo aan dhegeystoon isdhaahdo siday u heeseeyaan oon aan ilaa iyo weligeena soo dhegeysan jiray way jiraan yaa ka mid a kuwaasi dadkaasi waxaa kamid a aan cabdiqaadir jubba ninka la idhaahdo waxaa kamid a xasanaadan samatar maxamed axmed kulo ninkii aan la idhaahdo adigu dadkaasi maxamed salebaan tubaac ayaan mar walba magaranaysaa aan fankooda aan aada u dhegeystay oo aan jeclahay ilaa imikadana markaan firaaqo leeyahay aan dhegeystoon jeclahay marka markaad dib isku fiirisay codkaaga markaad fiirisay xarigga aad ka haysto markaaad fiirisay fanaaniintaas aad sheegtay fanaan aad is leedahay codkiisii baad u dhowdahay ama xariggiisii baad ku dhowdahay ma jiraa ama dadku kugu sheegaan horta anigu ma odhan karo laakiin dadku waxay igu idhahdaan badanka waxa laga yaabaa mursalow inaad isku codtihiin ninka cabdiqaadir cumar macalin jubba oo aad isku isku xadka tihiin ama mararka qaar codkiisu iyo codkaagu ay shabahaan marka taasi ma ku raacday mise waxaad is tiri waa faallo lagaa bixinayo uun wallaahi kulli n- waa waa macquul baan isdhaahdaa mararka qaar marmarkaan eego aan isdhaahdo ninkaasi marmar waa laga yaabaa inay codkaygu soo galaan aad iyo aad baad isugu cod egtihiin haddii aniga cod layga qaado halkaasaan ku dari lahaa aad baad cabdulqaadir jubba codkiisii iyo siiqadiisii iyo weliba xarigga uu ka hayso aad aad aad aad isugu dhowdihiin marka ma codkaagii baa halkaa galay mise jaceylka aad fankiisa u qabto marka hadda fanaaniinta aad tirinaysan isagaad ku bilowday mise jaceylka aad fankiisa u Wallahi- qabto ayaa halkaa galay oo heesihii isagaad kulli dhegaysanaysay maya kulli heesihiisa waan dhegeystaa laakiin ima gasho hebel oo kale isku ekeysi laakiin waa laga yaabaa dee magaranaysaa codadku inay isku xadko xadkaa la maraa inay inay siim noqdaan oo ay isku meel soo dhici karaan waa tahay aad baad umahadsan tahay mursal muuse waa kaaga mahad celinaya barnaamijka caweyska washington aad la hadashay haddii aad jeceshahay wax dheeri aad ku darto intii aan ku weydiiyeyna mikrofoonku luu kuu furan yahay ama heesaad is leedahay dhegeystayaasha ku dhegeysanaya heestaas een, uga tag iyana waa gaar waxaan kaga tegi lahaa aan dhegeystayaasha iyo dhammaanba bahda anigoo aada u salaamaya v o a hees la idhaahdo maanaa xilkay gabay ma adaa xumaan wada ma anaa xanaaq badan ma adaa xajiin ficda waa hees wada su-aal ah laakiin kolley qofka ka jawaabi kara su-aalahaasi waxay ahaayeen iyo sirta ku jirta halkaa ka warrami kara waa xasan daahir ismaaciil oo weersame aad baad umahadsan tahay mursal aad baan kuu salaamaya waana kaaga mahad celinaya barnaamijkan iyo waraysiga qiimaha le aad siisay iyadoo aad dalda baad badaana lagu umahadsan tahay gabagabadiina waxaan barnaamijka ku soo xirayaa heestaasi xarig maran ee uu sameeyey abwaan xasan daahir ismaaciil weersame ee uu ku luuqaynayo fanaanka mursal muuse toddobaadka soo socdana haddii aan laydmo waxaan dhegaystayaal idiin bilaabi doonaa waraysi xiise leh oo aan la yeelanayo abwaanka abwaanku dhalay ee cabdulaahi xasan ganey oo aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan suugaantiisa noocyada badan leh intaan mar kale iska maqlayno nabadgelyo
ma anaa xilkay gabay maadaa xuma wada ma ani yaa xanaaq badan ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaaltama ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaaltama ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma adaan xaqay garan ma anaan xisaabtami ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaaltama ma aadaa xajin jecel ma anaa xifaaltama ma aada xadgudub gabadhyahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka walxalkiisa wiidi maada xadgudub raba xaalkiina gabadhyahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka bal xalkiisa wiidi ma anaan ku soo xulan ma adaa xigsiisanaa ma ani gaa an ku xilan ma anaan ku soo xulan ma adaa xigsiisanaa ma ani gaa an ku xilan ma adaan kalxaadhnin ma anaa xagaayane ma adaan kalxaadhnin ma anaa xagaayane ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa ma adaan kalxaadhnin ma anaa xagaayane ma adaan kalxaadhnin ma anaa xagaayane ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa ma aadaan xishoonin ma anaa xujun wadaa aada xasarad jecel xaalkiina gabadhyahay reer beegti talisii xidaarada jacaylka xalkiisa wiidi aadaa xasarad jecel xaalkiina gabadhyahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka alxalkiisa wiidi ma aadaa xasarad jecel xaalkiina gabadhyahay reer beegti talisiya xidarada jacaylka alxalkiisa wiidi